markana muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan ee ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abukar
waxaa maanta si rasmi ah u soo gebagabowday doorashada shanta kursi ee ka harsanayd kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan ku matalaya baarlamaanka soomaaliya kursiga toddobaad ee doorashadiisa maanta ka dhacday teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho waxaa ku wada tartamayey laba musharax oo kala ahaa saciid cabdi xasan cowke iyo jaamac cabdulaahi maxamed waxaana ku guulaystay saciid cabdi xasan oo mar kale loo doortay inuu noqdo senatar kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa jaamac cabdulaahi isagoo si gacantaag ah loogu codeeyey
natiijadu waxay noqotay sidan soo socota hal cod waa uu xumaaday oo cod baa xumaaday muuna waxay heshay saddex iyo toban cod halka naciimana ay ka heshay soddon cod waxaa senatarnimo u gudubtay naciima waana mahadsantiin doorasho wareegaasina halkaasuu inoogu dhammaaday senatar mune cumar xasan ayaa lumisay korsigeedii afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhisay kadib markii ay heshay saddex iyo toban cod waxaana kursigaasi ku guulaysatay naciime xasan xaaji oo heshay soddon cod halka hal codna uu xumaaday sida guddiga doorashada uu shaaciyey sidoo kale ergada doorashada somalilan ayaa cabdirisaaq axmed cali u doortay in uu noqdo senatar ka tirsan aqalka sare waxaana loogu codeeyey gacantaag kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la tartamayey ee xasan cabdi gaas iyo axmed maxamed saciid oo afartii sane ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey labada kursi ee kale ayaa waxaa ku guulaystay abwaan axmed ibraahim maxamed iyo deeqa xasan xuseen oo iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare kadib markii ay tanaasuleen sidoo kale musharaxiintii la tartamayey deeqo iyo abwaan axmed guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan qadar xariir xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabowday doorashada koob iyo tobanka kursi ee aqalka sare ee somalilan taas oo qabsoontay muddo laba maalmood ah maanta waxaa si rasmiya inoogu soo gabagaboobay kuraastii aqalka sare ee somalilan oo koob iyo toban kursi ahaa oo shalay toole aynu gallay lix kursi maantana aynu gallay shan kursi alxamdulilahi rabbialcaalamiin si nabadgelyaa bay noogu dhammaadeen si qurux badan bay noogu dhammaadeen aad iyo aad u wanaagsan dhammaan musharaxiintii guulaystay iyo kuwii laga guulaystayba ay aad ugu qanacsan yihiin waxaan rajaynayaa bidnilaahi tacaala dadkaas soo baxay maarata ku guulaystay doorashadaas inay noqon doonto dad maarata dadka iyo dalka iyo intaba anfaca shaqo adag oo aad u culus oo soo jeed leh oo hawl badan bay ahayd waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee somalilan ee sida hagarla'aanta ah ee maaragtay xoogi xoogga ah maaragtay aan hawshooga soo wada shaqaynay si wanaagsan maarata aan isugu garabsannay sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka joogaiyo dhammaan guud ahaan sidii ay nooga caawiyeen shaqadan inay sida qurux badanna ugu qabsoonto sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska brime ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay maaragta iyaguna aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan yihiin doorashadan oo shalay ka soo bilaabatay magaalada muqdisho xubnihii shalay ku guulaystay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare senatar cabdi xaashi cabdulaahi brofesoor cabdi ismaaciil samatar wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dubbe leyle axmed ismaaciil iyo bilaal idriis cabdulaahi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo u hambaliyeeyey senatarada maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matalaya somalilan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi ku soo idlaato si guul ah seenab abuukar maxamed v o a muqdisho